jiif daawuud soo dhowow waxaa kula hadlayaa cabdiraxmaan mucaawiye wariyaha warbaahinta star waxaa nagu maqaaleh locationkaaga ama magaaladaada in qof dhallinyar ah uu isgubay arrinkaasi bal haddii aad faahfaahin naga siiso wallahi macawiye arrinkaas waa jiraa nin la yidhaahdaa yuusuf cabdiraxmaan sheekh baarihii shalay halka saac ayaa waxaan qabarkiisa helnay inaas magaalada ka ambabaxay amin salaadi oos batrool batrool as qaati bikibiki as raacay laba kilomitr magaalada inta ka go-on aas batroolka isku belbeli oos kabrid isku daaray intaasaa maaragtay ayaa xaqiiqaba warka asaga waa jiraa ma dhintay mise xaalkiisa hadda halkee buu ku dambeeyey wallaahi ninkii waa soo la soo qaaday isbitaalka hadhaadho ma lasoo seexi isbitaalkii waxa waa ka qaban waayeen ambulance loo dalbi rifarola loo qoray general hospital wajeer abaariya halka sac oo xali ayasgooy asgeeriyooda noola sheegay marka maxay tahay sababtuu isku gubay haddii aad wax ka og tihiin wallaahi waa iska maqaadir alla laakiin yarka maaragtay sidan ogsoonahay xogoo maskax ahaan maskaxda laga gali yarka waa waawashi kabacdina waxay isu gubi inay tahay waali amar rabaani oo imaadayaas ahay waalihiinaas isu gubi aan u haddan aan u xaqiijinay wallaahi ninka dhalin dhallinyaraas ahay adiga daadiisa waa un labaatan iyo shan labaatan iyo lix meelaas ay udhexaysaa mar dhawaas aroosi hal cunug aa loo dhali nin dhallinyaraas ahay